asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada xasuus qor dhakhtar ilkood oo idiin qorto idiin diyaariso doctor hibaaq buubaal ay kasoo diyaariso magaalada hargeysa ma dareenta xanuunka dadka ma dareenta baahidooda iyo damqashadooda haddaad dhakhtartay oo dhakhtarka aad ka shaqaysid dadka dhakhtarka jiife aad daweynaysid xanuunkooda ma dareenta mise waxaad u aragtaa caagag iyo lucbado meesha fadhiyo oo waxba ma dareentid dadka damqashadooda ma dareenta adigu aanaa weydiinin wejigooda ma akhriyi karta dharkooda ma akhriyi karta baahidooda ma akhriyi karta adigu aanaa weydiinin iyo dhibaatada haysata qofka kuu shaqeeya shaqaalaha ma dareenta dhibaatada haysato adigu aanaa weydiinin tacabka iyo dhibaatada aabbaha haysta maalin markuu shaqada kasoo noqdo isagoo daalan ma dareenta wuxuu daraada u xamilo adigoo aragtida indhihiisa aad aragtid haddaad hooyato ilmaha ilaahay caruur wacan oo caafimaad qaba oo ku siiyey haddaad aragtid gabadha jaarkaagu caruur lahayn ma waxaad weydiisaa aad ku tiraa maxada caruur ilaahay manka u dhali weyday qofka xanuunsanayana ma xanuunkiisa aad weydiisaa sababtu ay tahay hadduu ilaahay khayr ku siiyeyna inaadeerkaaga faqiirkii aan waxba haysan ma hortiisaad kaga hadashaa lacagta aad haysatid iyo dekada alaabta kuu soo degtay iyo alaabta aad bakhaarkaaga aad ku iibisad lacagta kaasoo gasha waxaasaad adigoo dareenkiisa aan eegaynin haddaad telefishinka hor fadhidid aad daawanaysid habeen aad daawanaysid warka oo aad aragtid muslimiinta waxaa ku dhacaya qarax dadka la qarxinayo iyo dadka la dilayo dhibaatada ummadda islaamka haysata ma cuntadaadaad iska dhammaysata aad iska cuntaa hawltanaad aad seexataa mise markaad daawatid waad ilmaysaa oo waad u damqataa waad u dacaysaa dadka dhibaatadooda ma dareentaa maalintii taariikhdu ahayd kii bishii koobaad ayaan gaadhi koo hormaray guri aad u qurux badan magaalada hargeysa ku yaala xaafadaheeda ugu qaalisan ugu wacan gurigaas oo quruxda badan oo saddex dabaq ka samaysnaa ayaa waxaa hortaagnayd gaari aad u qurux badan ayaa hortoognaa hadhowtan waxaa kasoo baxay gurigii saddex caruur oo si qurux badan u labisan oo ay ka muuqato nimcad iyo caafimaad iyo si fiican loo daryeelay ay ka muuqdaan dhar qurux badan gashan ayaa kasoo baxo gaarigii galay agtooda waxaa ka samaysnaa buul yar oo aqal soomaali ah oo kayn ay ku wareegsan tahay dushiisana daasadaha caanimidooga lagu sameeyey shiraaq lagu sameeyey hortiisa guriga ama buulka yar waxaa ka hor ciyaaraya caruur yar dhar yar uskaga gashan ama dhar jexjeexan gashan oo camuuda ku ciyaaraya oo qasaya jawgana baarid buu jawgana baarid buu ama wuu qaboobaa dhaxan bay ahayd dhar adagana may xudnayn marka waxaas arkay ayaa maskaxdeeda waxyaabo badan baa kusoo dhacay ay ka mid tahay bal xikmadu yani ilaahay dadka qaarkood uu lacag uu siiyo uu qani uu ka dhigo qaarkoodana fuqaraa oo dad baahan uu ka dhigo talow qofkaas qaniga ah ama lacagta ilaahay siiyey jaarkiisa markuu cunta uu karinayo ama hilib uu karinaya jaarkiisa buulka ku jira tolow ma xasuusta wax ma uga geeya markii dhaxantu ay dhacayso uu bustihiisa dhex hurdo gurigiisuna ama saqfigiisuu sibir yahay oo dhaxanta uu ka celinayo tula ma xasuustaa jaarkiisan ee u dhow ee buulka ku jira buul wada daldaloola oo daloolele oo aana dhaxantii waxba ka celinayn tula muu xasuustaa dhibaatada haysata hadduu ku raaxaysanayo roob soo da-ayo daaqadiisana uu ka daawanayo muu xasuustaa tolow jaarkiisan roobka iyo biyaha nacab oo taasuna ay sabab tahay daldaloolada ku yaalla gurigiisa ee biyuhu kasoo da-ayo ama biyuhu kasoo galayo uu gurigiisa uu qoynayo tolow waxyaabahaas ma dareemaa maanta sheekadeen waxaa weeyaan sheeko nin ka dhashay dalka carabaha ee layidhaaha al kuweyt wuxuu ka dhashay reer ganacsiga oo lacag haysato qaniya buu ka dhashay wuxuu galay jaamicadda baqhdaad ayuu galay qaybta caafimaadka dhakhtar buu noqday hadhowtana jaamacadda liverpool ayuu kusoo dhameeyey masterkiisa hadhowtana wuxuu galay jaamacadda makageli canada ku taala uu soo dhigtay cudurada ku dhacdaa caloosha hadhowtana kuweyt buu usoo noqday markuu kuweyt saa usoo noqday wuxuu arkay shaqo aad u wacan oo ku sugaysa dhakhtarka asubaax alkuweyti ama ka xukuumadda ah raatib ama mushahar aad u badan oo wacan guri la siiyey gaari la siiyey oo berigaas oo dadka lookalka ama dadka caafimaadka ka shaqeeya dalka kuweyt uu aada ugu yaraa isagoo nin aada wacan uu ahaa oo dadka ay aada u jeclaayeen bukaankiisu oo dadka markuu bukaanka u imaado xaaladiisa uu weydiin jiray uu aada u keergarin jiro dadku ay jeclaayeen waxaanu jeclaa ama wax kalebuu jeclaa wuxuu jeclaa inuu dadka caawiyo camalada ama waxa kheerka inuu sameeyo ama tabarucaadka iyo waxaas markaas jamciyadaha ayuu raaci jiray ee afrika tegi jirtay ee guryo soo dhisi jirtay ama masaajidyada soo dhisi jirtay maalinba dal afrikaana ayuu raacay dad tegaya oo masaajid soo dhisaya markuu ka sheekeynayo mowqifkaas ama markuu wuxuu dalka uu kala kulmay wax cajiiba buu ka sheekeeyey wuxuu yidhi waxaan arkay markaan dalka aan tegay wuxuu ahaa wax noloshaydoo dhan bedelay oo go-aan cajiiba baan qaatay kabacdi oo noloshaydoo dhan bedelay dareenkaygii baa kacay oo damiirkaygii baa kacay waxaan arkay wuxuu ku leeyahy waxaan arkay masaajidyada imaamada dadka tujinaya dadka waxay tujiyaan salaada iyagoo faatixa ama suuratulfaatixa aan akhriyaynin wuxuu arkay dad salaatulfajr tukanaya oo aana garanayn imisa ragcadood bay tahay ma shan bay tukadaan qaarna lix bay tukadaan qaarna siddeed iyo toban ragcadood bay tukadaan wuxuu arkay caruur toban jira oo gurguuranaya oo aan istaagi karin oo taasuna ugu wacantay baahi iyo xanuun iyo gaajo wuxuu arkay dad gaalo oo faafinaya diinka christianitiga ama christianitiga faafinaya oo dadkana cunto intay siiyaan ku odhanaya gaalooba wuxuu arkay dad markale uu weydiiyey maxaa diintiinu yahay odhanaya waxaan nahay muslimiin orthodox ah dad muslimiin sheeganaya oo salaad aana garanayn oo soom aana garanayn oo wax allaal waxay diinta ka garanayaan aanay jirin waxa quray ay garanayaan inay tahay inay awowyaashoodii dadkoodii hore ay muslimiin ahaayeen wuxuu ku leeyahay boqolkiiba lix iyo lixdan dadka afrika deganaa muslimiin bay ahaayeen kun iyo sagaal boqolkii iyo siddeetankii imankana waxay gaarayaan boqolkiiba toddobiyo toban muslimiintu oo aana diintana waxba ka garanaynin taasna waxa ugu wacan waxaana gaaladu ay samayn jireen say diinta christianitiga u faafiyaan ama dadka ay u gaalaysiiyaan wuxuu ku leeyahy milyoon caruur ama ilmo yar ayaa sanad kasta afrika ku dhinta taasuna ugu wacantay gaajada oo boqolkiiba siddeetan caruurtaa dhinta waa muslimiin wuxuu ku leeyahy laba milyan ayaa u dhinta cudurka malaariyada ku dhinta afrika lixdan milyan bini aadam oo afrika ku nool ayaa nolol maalmeedkooda hal doolar ay ka yar tahay waxaana jira toddoba point five milyan nin gaala oo diinta gaalada faafinaya oo afrika ku nool sanadkii ay ahayd wuxuu ku leeyahay afar boqol iyo toban milyaar dollar ayay maraykanka u ururisay siday diinta gaalada u faafiso iyo buubaag gaalo ah siday buubaagta diinta christianitiga ka hadlaysa sida loo faafiyo oo dadkana diintaas loo geliyo wuxuu ku leeyahay waxaa jira saddex boqol iyo lixdan dayuuradood oo shaqadeedu ay tahay inay kutubta diinta christianitiga ama diinta gaalada ka hadlaysa oo qaybisa iyo cunto qaybisa oo dadka siday hortana diinta gaalada ay u galaan dayuuradaas saacad walba midba ka kacda maraykanka oo dalka afrikaanka tagta siday waxaas ay u qabato wuxuu ku leeyahy markan waxyaabahaasoo dhan aan arkay aan arkay baahida gaajada diinla-aanta xumaanta jirta ayaan mas-uuliyad weyn iyo xil weyn aan isa saaray aan gartay inuu ilaahay maalin ina hor istaagayo uu i weydiinayo maxaad dadkaas wax ugu qaban weyday ama maxaad arrinkaa wax uga qaban weyday maxaan maalintaa ku jawaabi lahaa wuxuu go-aan qaatay inuu noloshii wacnaayo uu ku noolaa kuweyt iyo shaqadii wacnayd iyo cisigii iyo raaxadii iyo gaarhigii iyo magacii wixii oo dhan inuu faraha ka qaado uu afrika u guuro uu ka shaqeeyo inuu diinta islaamka u faafiyo iyo dadka xanuunsanayana inuu dhakhtar u noqdo uu daweeyo gabadhiisa maalinba gabadhiisu ka sheekeynay waxay tiri gabadheed waxay ugu tiri cabdiraxmaan ninkana waxa la yidhaha doctor cabdiraxmaan assamiyad baa la yidhaahaa waxay ku tiri cabdiraxmaan kuweyt meesheenni maaha adigu dhakhtar baa tahay aniguna qur-aankan barto macallimad baan ahay ka waran haddaan israacno oo dalalka faqiirkaan tugno ana qur-aanka dadka baro adiguna dadka dawaysid wuu dhoofay isagii islaantiisu musambiiq bay ku noolaayeen malaawi mar ku noolaayeen mar kenya mar etoobiya mar beniin mar suudaan marmarna kuweetna wuxuu usoo noqon jiray bil ama laba bilood ama laba wiig suu isu daweeyo ama siduu caruurtiisa u arko caruurtiisu markay arkaan isaga ka baqi jiro ka carari jiray wuxuu fariiq buu sameeyey guruub buu sameeyey oo caawin jiro waxay bilaabeen inay diinta islaamka ay faafiyaan oo dadka diinta usoo u soo celiyaan waxay bilaabeen inay meelal ay furaan oo dadka lagu daweeyo oo cudurada laga daweeyo wuxuu sameeyey hay-ad layidhaaha jamciyat alcawni alafriqiya oo lacag fara badan khaliijka meel kasta adduunka ka soo ururiso oo lacagtaas uu soo ururin jiray wax fara badan buu ku qabtay markuu ka sheekeeyo waxyaabuhu qabtay ama ninkaa laga sheekeeyo wuxuu qabtay ninkaas wuxa gacantiisa ku muslimay koob iyo toban milyan bini aadam ayaa ku muslimay koob iyo toban milyan bini aadam numbarkaas bal ka waramo wuxuu dhisay laba kun iyo shan boqol oo ceela buu dhisay wuxuu qaybiyey konton milyan nuskhad qur-aan ayuu qaybiyey wuxuu koriyey shan iyo toban kun oo caruur oo agoon ay isagaa koriyey wuxuu dhisay boqol dhakhtar wuxuu ururiyey laba milyan oo doolaroo loo ururiyey ee reeraha ciraaqiga ee dagaalkii ka baxsaday wuxuu qeybiyey lix boqol milyan kitaab mus- eh, islaamiya ama eh, kitaab diinta islaamka ka hadlayo afrika ku qeybiyey wuxuu beeray in gaadhaysa sagaal milyan mitir murabbac oo dhul oo oo oo saxaara ayuu wax ka dhiso oo wax ka beeray ninkaas markuu noloshiisa ka hadlo wuxuu ku leeyay dhibaato badan baa iga soo martay hawshan aan hayay isagoo afrika ku noolaa sagaal iyo labaatan sannadood ayuu afrika ku noolaa dhowr jeer ba ayay gaaladii ay ay- ay dili gaareen uu ka baxsado ilaahay ka badbaadiyey dhowr jeer ayuu ayay een, afcadan ama een, maskan kobrada uu qaniini gaadho khatar u galay waxaa jirta ihaamo dhan uu socon jiray suu tuula- uu tuulooyinka u socon jiray dhugayn jiray bilaa gaari oo maxay ahayd uu biyo caban uu waayi jiro biyo iskagu cabi jiro ama cunto la-aan uu socon jiray ee, dhowr jeer oo jeelka la geliyey oo horata nasan laga soo saaray cuduro badan isagoo qabo oo xanuunsanaya oo dhiikar qabay oo sonkor qabay oo dhowr taam oo dhowr jeer oo jaldada maskaxda ay kaga dhacday iyo wadnaha waxaasoo dhan iyo cuduro oo lugahana rumatismka qabay waxaasoo dhibaato ah iyo waxaasoo cuduro u- u haysay iyo waxaasoo dhan u adkaystay oo hadafkiisu wax qura uu ahaa inuu just uu diinta islaamka kor u qaado oo dadka caawiyo oo taasina ugu wacnayd dareenkiisa badna uu dadka u damqan jiray dhibaatadooda oo dadkana baahida iyo dhibta haysata uu dareemi jiray wuxuu ayaa meesii ugu dambeysay wuxuu ku noolaa madqashqar wuxuu idhi anigu naftayda waxaan u hodhay camalka khayrka aminan dadka caawiyo mana joojinayo ilaa maalinta aan dhinto cabdiraxmaan sameed wuu dhintay ee maalintuu dhintay oo kuweytu ku dhintay dad badan baa kasoo qaybgelay geeridiisa dad badan baa jeclaa ee ilaa iminka waa la xasuustaa taariikhda magaciisa lagu qoray waxaa loo bixiyey khaadim ee fuqaraha afriqiya loo bixiyey ninka qacantiisa ay ku muslimeen koob iyo toban milyan bini aadam ay ku muslimeen ilaahay u naxariisto doctor cabdiraxmaan asameed ka warama ina kulmaanta waxaa laga bilaabo inaan dad ka dareenno xanuunkooda iyo baahidooda aan dareemno inakuna aan sidiisu kale noqono aan dadka caawino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu